alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi salama tasliima kaiira bacd waxaynu ku jirnay kitaab atawxiid baabun wuxuu u baab yahay haadaa baabun wuxuu u baab yahay waxaa la sheegayaa qowlillaahi tacaalaa qowlkii ilaahay baabkiisii weeyaan ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yidhi ayushrikuuna ilaahay ma waxay la wadaajinayaan ayushrikuuna ma waxay la simayaan maa laa yakhluqu shay-an midaan waxba abuuray ayushrikuuna ma waxay la wadaajinayaan ilaahay maa laa yakhluqu shay-an midaan waxba abuureyn maa laa yakhluqu shay-an midaan waxba abuureyn wa hum ayaga ayaa yukhlaquuna la abuuray maa laa yakhluqu shay-an mid aan waxba abuureyn wa hum yukhlaquun isagaaba makhluuqoo la abuurayba oo dee waxaa lagu sifaynayaa in iyaga ayaaba maaragtay la abuuraya waayo dee dee markaa maadaama iyagii la abuuray waa makhluuqba markaa makhluuqu sideebaabu u noqon karaa ille waaba makhluuqbee macbuud la caabudo sidee buu unoqonaya ayushrikuuna ilaahay ma waxay la wadaajinayaan waa istifhaam lilinkaar watawbiikh waxaa ku sugan inkaar iyo tawbiikh waa la canaan iyo inkiritaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma waxay la simayaan maa laa yakhluqu shay-an wa hum ayaga yukhlaquuna waa la abuuray walaa yastaiicuuna ma karaan ma awoodaan walaa yastaiicuuna ma awoodaan lahum nasra iyaga waxba u qaban maaya wax kuwaasi de waa noocaa yacni waxay u qaban karaan kuwaa maaragtay wax weydiisanaya ama baryaya waxay u qaban karaan ma jirto wahum yacni iyagaaba la abuuray waaba makhluuq walaa yastatiicuuna uma karaan lahum iyaga kuwaa nasran inay u gargaaraan habeen xalit ma awoodaan calaa nasrihim inay u gargaaraan haddii cado soo weeraro ama xumaan ku dhacdo waa qaasir waxba ma awoodaan ama naftooda waxba maaragta markaa yani waxba u qaban maayaan walaa yastatiicuuna uma awoodaan lahum ayaga kuwaa nasran waxba u gargaari maayaan walaa anfusahum naftoodana yansuruun laftooda xataa waxba uma qaban iska dhaaf inuu cid kale uu nusreeyee lafahoodana waxba u qaban maayaan dee marka xaaladooda yacni inaanay karin inay naftooda wax u qabtaan nasra anfusihim lafahooda uma nusrayn karaan kuwan wax weydiisanaya uma nusraynayaan waa makhluuq waa la abuurayba oo dee waa makhluuq sidee loo caabudayba isagaa makhluuqaba ta kale annaha laa takhluq waxba ma abuuri karto khaaliq maaha iyagaaba makhluuquuna saasuu ilaahay tabaaraka watacaala marka waxaa laga qaadanayaa yani xaq uma laha ama ma mutaan ama ma laha in dee la caabudo macbuud maaha bal waa dee maaragtay makhluuqa wey wa qowluhu tabaaraka wa tacaala waaladiina kuwa tadcuuna aad baryeysaan wax weydiisanaysaan ama dee su-aashii ducaau mas'ala iyo dee ducaau alcibaado labadiiba waaladiina kuwa tadcuuna aad baryeysaan min duunihi ilaahay sokadii min duunihi ay min duuni illaahi ilaahay sokadii waaladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duunihi ilaahay sokadii ay min duunillaahi ilaahay sokadii maa yamlikuuna ma milkiyaan maa yamlikuuna ma haystaan min qitmiirin ma haystaan yacni lafta timirta ah baashaa yare cadee lafta timirta waxa yare cadee lafta marka dee laga saaro lafta wax yaro soo wax yaro khafiif oo cadaana qidmiir baa wax yaro ku lafta ku cad ku wareegsano waa cadaan lafta timirta ku wareegsan hadee wata lafta markaad saa uga dhisho wax yar baa lafta xuub yaroo cadaana waaladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duunihi ilaahay sokadii maa yamlikuuna ma milkiyaan ma haystaan min qidmiirin ma haystaan qidmiirkuna waa bahashaa yar lafta timirtaa xuubkaa yare cadaankae yar ee dul saaran qidmiir ma hayaan dee maxaad u malayn marka intaa iyagu ma milkiyaan ilaahay baa leh timirtaa ilaahay baa abuuray xuubkaa yare cadaankaa ilaahay baa leh laftaasoo kale ma samayn karaan maba lahaba maa yamlikuuna ma milkiyaan min qidmiiri ma milkiyaan bimacnaa ma laha dee maalik maaha lama odhan karo way leeyihiin ma laha wa fi saxiix can anas wa fi saxiix can anas qaala wuxuu yihi anas binu malik waa saxaabigii macruufka ahaa shuja waa la dakray yani annabiyu sala allahu aleyh wasalam yani dakhr baa soo gaadhay dee madaxiisii iyo wejigii yowma uxudin maalintii uxud waa buurtii magaalada madiine ku taalle jabalu uxud wa kusirat waxaa la jebiyey rubaaciyatuhu dhooshiisaa la jebiyey yacni dhoosha baa laga jebiyey waa dagaalkii dee uxud fa qaala rasuulku wuxuu yidhi kayfa yuflixu siday u liibaanayaan qowmun dad shajuu dakhray nebiyahum nebigoodii dakhri gaadhsiiyey fa nasalad waxaa soo degtay laysa laka malihid min alamri amarka shay-un amarka ilaahay baa leh amarka waxaad ku leedahay adigu maba jiraba laysa laka malihid min alamri amarka shayn waxba kuma lihid amarka yaa iska leh ilaahay baa iska leh jala jalaaluh laysa laka malihid min alamri amarka shay-un ilaahay baa dee amarka haya ka liibaanaya ka aan liibaanayn ka maaragtay islaamaya ka aan islaamayn ilaahay baa amarka iskale wa fiihi waxaa ku sugan saxiixa fi saxiixi waxaa saxiixa ku sugan can ibni cumar ilaahay raalliha ka ah annahu samica wuxuu maqlay rasuula allahi sala alla alay wasalam rasuulku maqlay yaquulu oo yidhi idaa rafaca ra'sahu markuu madaxa kor u soo qaado soo kaco min arukuuci markuu rukuucda ka soo kaco fi ragcati alakhiirati ragcadda ugu dambaysa min alfajri salaadii subax markuu salaada subax rukuucda ka soo kaco ragcadda dambe ayaa wuxuu odhanayay allaahumma ilaahayo markuu yidhaha samic allaahu liman xamida allaahumma alcan ilaahayo waxaad nacdashaa fulaanan wa fulaanan ilaahayow waxaad nacdashaa fulaanan wa fulaanan fulaan iyo fulaan ilaahayow nacdal allaahumma alcan fulaanan wa fulaanan ilaahayow waxaad nacdashaa fulaanan wa fulaanan ilaahayow nacdal allaahumma alcan fulaana wa fulaanan ilaahayow hebel iyo hebel ilaahayow nacdal bacdamaa yaquulu markuu yidhaahdo kadib samica allaahu ilaahay waa ajiibay liman xamidahu cidda mahadisay samica allaahu ilaahay ha ammaano ha ajiibo samica allaahu ilaahay ha ha ajiibo liman xamidahu cidda mahadisay rabbanaa walaka alxamdu samica allaahu markuu yidhaahdo ayuu rasuulku ducadan allaahumma alcan fulaanan wa fulaanan ilaahayo waxaad nacdashaa fulaan iyo fulaanba nacdal ilaahayo allaahumma alcan fulaanan wa fulaanan dad buu habaaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo dee safwaan binu umaya iyo xaaris binu hishaam wa suhayl binu camrin fa ansala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey laysa laka malihid min alamri amarka shay-un amarka waxba kuma lihid laysa laka malihid min alamri amarka shay-un amarka waxba kuma lihid laysa laka min alamri shay-un amarka ilaahay baa leh subxaanahu wa tacaala laysa laka min alamri shay-un yani amarka ilaahay baa le subxaanahu wa tacaala wa fii riwaaya yadcuu wuxuu habaarayey calaa safwaan bin umaya wa suhayl bin camrin waalxaaris bin hishaamin raggaasuu habaarayay waana raggii dee madaxda ahaa dee ru'uusta u ahaa qoladii quraysh yadcuu wuxuu habaaray calaa safwaan bin umaya wa suhayl bin camrin waalxaaris bin hishaam fa nasalad waxaa soo degtay laysa laka min alamri shay-un amarka ilaahay baa leh ilaahay hadduu doonana waa hanuuninaya hadduu doonana qaar baa maaragtay dee gaalnimo ku dhimanaya ilahay baa xaqiiqada garnay wa fiihi can abi hurayra ilaahay raallaha ka ahaadeen can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaama fiinaa waxaa istaagay rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkiibaa kacay calayhi salaatu wasalaam qaama fiinaa rasuulullah sal alla alay wasalam wuxuu rasuulku yidhi markaa xiina markii unsila lagu soo dejiyay caleyh korkiisa wa andir udig cabsiy cashiirataka alaqrabiin waa qaraabadii cashiiradii reerkii ama tolkii tolkaagii alaqrabiin tolkii alaqrab falaqrab udig fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin macshara quraysh aw amase wuxuu yidhi kelimatan kelmad naxwahaa la mida shabahda yaa macshara qurayshin aw kelimatan alma wuxuu yihi kelmad naxwahaa kelmad la mida buu naxwahaa ishtaruu ka iibsada anfusakum naftiina laa uqni cankum idinka tari maayo min allaahi xagga ilaahay shay-an wax aan idinka qaban karo xagga ilaahay ma jirto laa uqni cankum hee min allaahi shay-a yaa cabaas binu cabdilmualib cabaas binu cabdilmualibow rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu u dhawaaqayaa dhammaan qaraabadii buu la hadlaya yaa cabaas binu cabdimualib laa uqnii ma tarayo canka xaggaaga min allaahi ilaahi shay-an waa shaahidkii wax aan kaa difaacayo kaa anfacayo ama aan ku anfacayo ama aan wax kaa qabanaya ma jirto laa ugni cankum min allahi shay-an waxaan kuu qaban karo ama aan kaa qaba maaragtay ka difaaci karo ma leh yaa safiya camata rasuulillaah waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam eedadii ruma inab bintu cabdimualib waa camata rasuulillaah waa loo dhawaaqay yaa safiya wuxuu yidhi laa ugni canki min allaahi shay-an xagga ilaahay waxaan wax kaaga qaban karo oo nafci bishay duuna allah maleh walaa amnacuka min shay araadahu allahu laka ilaahay agtiisa waxaan kaaga qaban karo ma laha wayaa faadimata binta muxamadin faadime binta muxamedey waa inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saliinii waxaad i weydiisataa min maali xoolahayga maa shiti waxaad doonayso saliinii i weydiiso min maali xoolahayga maa shiti waxaad doonayso weydiiso laa uqnii canki kaa tari maayo min allaahi xagga ilaahay shay-an ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa waxaan kaaga qaban karaa ma laha laa uqnii canki min allaahi shay-a ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxba kaaga qaban maayo laakiin adduunyaday weydiisa maali maa shita wixii maala waan ku siinaya aan hayo laakiin xagga ilaahay tabaaraka watacala waxaan kaaga qaban karaa ma jirto dee cadaabka ilaahay iyo ciqaabka ilaahay iska ilaaliya yacni markii horena dee dadkiina waa u dhawaaqay markii dambena waa cama wakhasa yani fadacaa waa cama wakhasa markii horena waa cam yeelay haddana waa khaas yeelay markaa saasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku cadday waaya fiihi waxaa ku sugan masaa'ilun masaa'il baa ku sugan fiihi masaail masaa'il baa ku sugan kow aluulaa ta hore tafsiir alaayatayn tafsiir alaayatayn labada aayadan soo marna athaaniya qisatu uxud dee waa qisadii rasuulka lagu dakray calayhi salaatu wasalaam in rasuulka la dakray calayhi salaatu wasalaam qisata uxud athaalitha qunuutu sayid اlmursaliin qunuudkii uu rasuulku qunuuday sayid اlmursaliin oo dee rasuulku uu habaaray wa khalfuhu waxa daba joogay saadaat lwliyaai saadaat lwliyaa yu-minuuna iyaguna aamiin bay odhanayaan fi salaati salaadii saadaat lwliyaa yu-minuuna fi salaa aamiin bay salaada ku odhanayaan araabicata afraad ana almadcuwa calayhim kufaar almadcuwu calayhim dadkii la habaarayay kufaarun gaalay ahay almadcuwu calayhim kufaar dadkii dee habaarka gaalay ahay raggii madaxda aha alkhamisa anahum facaluu waxay sameeyeen waxay la yimaadeen ashyaaa ashyaa maa facalahaa aanay samayn haalibulkufaari kufaarta iyo gaalada badankooda minhaa waxaa ka mida shajuhum inay dakhreen nebiyahum nebigooda inay dakhreen wa xirsuhum waxay ku dadaaleen calaa qatlihi inay dilaan wa minhaa waxaa ka mid a atamhiilu inay jarjaraan bilqatlaa ciddii la dilay ciddii qatlada ahaydee la dilay inay googoynayeen ama ay jarjareen maca annahum ayagu banaw maca annahum banuu cannihim waa banuu cannihim waa waa dee adoradood baa dhalay waa wada ilmaadeer waa dad wada qaraabe yihiin way wada gareen hebel hebel hebel hebel maca daalik way googoyn waa jarjareen asaadisa masalada lixaad ansala allahu calayhi fii daalika waxaa lagu soo dejiyey unsila ansala allahu calayhi ilaahay wuxuu rasuulka ku soo dejiyey fii daalika laysa laka min almri shay-un asaabica qowluhu aw yatuuba calayhim inuu ilaahay kasoo ka toobad aqbalo aw yucadibahum ama ilaahay inuu cadaabo fataaba calayhim waa ka toobad aqbalay fa aamanuu way rumeeyeen aw yatuuba calayhim aw yucadibahum waayo dee qaar baa islaamay markaa athaaminata sideedaad alqunuutu in la qunuudo fi nawaasili markay wax soo degaan fi nawaasil markay day wax soo degaan ama muslimiinta wax ku dhacaan naasila dhibaato dhacdo in la qunuudayo salaadii alqunuudu qunuudii lagu qunuudayo fi nawaasili wa hadihi hiya almas'ala alfiqhiya waa masaa-ishii fiqiga markay wax soo degaan muslimiinta inta la qunuudo alqunuutu fi nawaasil dee qunuut ataasica tasmiyatu waxa la magacaabay almadcuwu calayhim kuwii la habaarayey fi salaati biasmaa'ihim magacyadoodii wa asmaa'a aabaa'ihim markaa tacyiinkaa waa loo diiday nebiga hebel hebel hebel hebel buu nacda markaa dee si calaa wajhi tacyiin waayo waxaa laga yaabaa in dee qaar ay islaamaan qaar ay soo noqdaan marka dee qofkii oo nool oo gaala inta uu nool yahay yani inaanay banaanayn cala tacyiin lacnu lmucayan inaanay banaanayn tasmiyatu in la magacaabo almadcuwu calayhim fi salaati biasmaai wasmaa abai taana de waa waa tii la diiday marka alcaashiratu lacnulmucayani qof mucayana in la nacdalo filqunuudi qunuudka lagu nacdalo mucayan waa la diiday oo dee bimacnaa way dhacday laakiin dee waxaa laga qaadanayaa waa la diiday dee taa markaa nahyu waxaa la diiday lacnulmucayani waa la diiday filqunuuti waa la diiday dee nahyiba markaa dee haddii la yidhaahdo way bannaan tahay inaana dee way dhacday oo dee rasuulku dad mucayanu ku dhex nacdalay laakiin dee nahyi baa kusoo arooray oo bimacnaa qof mucayana lacnulmucayan oo kaafira fi lxayaat nool nolosha in lagu nacdalo inaana banaanan waana qowlka jumhuurku qabaan ma dee ahlu cilmiga badankooda alxaadiyatu cashra qisatuhu sala allahu aleyh wasalam lamaa unsila calayhi markii lagu soo dejiyey wa andir cashiirataka alaqrabiin maxaa la soo dejiyey markii aayaddaasi ay soo degtay inuu rasuulku naadaa qurayshan fa cama huma khasa waa takhsiisiyey markii dambena athaaniyatu cashra labiyo toban jidduhu sala allahu caleyh wasalam inuu ku dadaalay jid yani waa dadaal inuu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam fii haada alamri arrinta inuu ku dadaalay baxaysu facala wuxuu sameeyey maa nusiba bisababihi ila ljunuun wax markii dambe loogu tiiriyey waali waalmi waalen aad buu ugu dadaalay ilaa la yidhi maxamedu waashay sidee buu dadka usoo ururinaya kaalayaay uu dhawaaqay hayaay ii kaalayaan say yaabeen markii dambe waxaa nimi waashay wakadalika low yafcaluhu hadduu sameeyo muslimun qof muslim ahi alaana imika hadduu xataa sameeyo waxay u tiirinayaan waali waxay odhanaya al waa ni ninkii uu soo wataa bay odhanaya athaalithatu cashra saddex iyo toban qowluhu hadalkii rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lilabcadi kii fogaa iyo wal aqrabi kii dhowaa kii dhowaa iyo kii fogaa labadaba alabcad waalaqrab ka dhow iyo ka fog laa uqnii canka ee kaa e laa uqnii canka yacni kaa tari maayo canka xaggaaga min allahi ilaahi shay-an waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu ku yidhi dadkii oo dhan wax aan ilaahay agtiisa aan idinka difaaci karo ama aan idinka anfici karo ma laha ilaahay sogsokadii waxba idiin qaban maayo qorayshna waa ku yidhi wuxuu ku yidhi maaragtay adeeradii wuxuu ku yidhi edadii inantiisii wuu ku khatimay yacni binta muxamed sala allahu alayh wasalam laa ugni canka min allaahi shay-a xataa qaala yaa faatimatu binta muxammadin faaduma binta muxamedey laa uqnii canka min allaahi shay-a faadumo ilaahay agtiisa waxaan kaa difaaci karaa ama kaa anfici karaa ama aan kuu qaban karaa ma leh fa idaa saraxa hadduu caddeeyey wa huwa sayid lmursaliin biannahu laa yuqnii shay-a can sayidati nisaai alcaalamiin can sayidati nisaai alcaalamiin waa faadumo ya inaan waxba kuu qaban karin wa aamana alinsaan wuxuu insaanku rumeeyey annahu laa yaquulu ila alxaq xaq mooyaane wax kale inaanu odhanin annahu laa yaquulu ila alxaq xaqa mooyaane inaanu wax kala sheegin huma nadara wuxuu eegay fii maa waqaca huma nadara fii maa waqaca fii quluubi khawaasi nnaasi alyowm waxaad fiirisaa buuri sheekhu bal fiiri undur waxaad fiirisaa fii maa waqaca wixii dhacay qofka fiiriya fii maa waqaca fii quluubi khawaasi nnaas dadkii dee wax fahansanaa wixii maaragtay ku dhacay alyowma maanta ee fiiriya huma nadara fii maa waqaca fii quluubi nnaas alyowm tabayana lahu waxaa u caddaanaya maxaa u caddaanaya adtawxiidu tawxiidka u caddaanaya iyo wa gurbatu diini gurbadii diinta u caddaanaysa markuu dee qofku fiiriyo xaq mooyaane wax kale inaanu sheegin waaqica dadka iyo dadka caamada ah baa iska daaya dadka kale caadiga wax fahansan markuu qofku dadka u fiirsado waxay samaynayaan fi kathiiri min albuldaani alislaamiya tabayana lahu tarka tawxiid dadku inay ka tegeen tawxiidkii diintii iyo islaamkiina shay hariiba yani tuuba lilghurabaa soo ma dadkii hurabada ahaa yani waxay ku jiraan gurbay ku jiraan ama in lala yaabo ama wax dee hariibo inay noqonayso baabu qowli illaahi tabaaraka watacaala halkaas yani wuxuu ku dhameeyey baabkaa a yushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquun oo ah yani wuxuu ka warramay sheekhu raximah llah raxmatan wasica rasuulku dee cid kaleba iska dah inaanu rasuulku cid waxba anfacayn laa uqni inantiisii wuu dhalay muxuu ku yidhi laa uqni canki min allaahi dee cid kale maxaad u malay qof kaloo la baryo ama lawy- la waxweydiisto ama cid kaloo lagu tacalluqo dee ma- halkay s- yaallaan ama halkay taagan yihiin maadaama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sidaa kaga warramay dee marka waxaa laga qaadanayaa in dee maaragtay ay halis tahay ilaahay mooyaane cid kale oo maaragtay waxa difaacaysa oo ama wax ka rafcinaysa ama anfacaysa ama dhibaysa ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacaala cid kale inaanay jirin waayahay baabu qowli illaahi xataa idan halkaasaynu ka qaadi doonaa in shaa allahu tacaala والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله تعالى التوفيق